دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah qarax khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay deegaan duleedka ka ah magaalada muqdisho bukaanada ku jira cisbitaalada magaalada wajaare ee dhulka n f d ayaa ka cabanaya dayacaad kaga timid dhanka maamulka ay kenyaatigu dhisteen mid ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka digay in la xiro masaajida xilli cudurka korona dartiisa loo xiray masaajid badan aqoon-yahan ayaa ka hadlay halka ay ku wajahan yihiin ciidamo etoobiyaan ah oo ka soo tallaabay jigjiga iyo sida jawaasiista etoobiya iyo kenya ugu dhex milmeen dowladda federaalka dowladda federaalka ah ayaa diiday in la booqdo maxaabiista ku xidhan xabsiyada ay gacanta ku hayso oo diyaargarooba warkaas oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا warkii oo fidsan qarax khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay deegaan duleedka ka ah magaalada muqdisho deegaanka garas baalle iyo duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka qaraxan ayaa wuxuu si gaara kaga dhacay baar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamada loo yaqaano bst oo ah sirdoonka dowladda federaalka qaraxan ayaa waxaa la sheegay inuu jiro khasaare uu gaarsiiyey ciidamadii lala beegsaday bst qaraxan lagula beegsaday garas baalley ayaa ahaa kuwa dadka aad u dhibi jiray wuxuuna qaraxan imaanayaa iyadoo maalintii shalay qarax kale oo ka dhacay meel u dhow janaali khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka qaraxaas ayaana wuxuu dhacay kadib markii ciidamada dowladda ay isku dayeen inay dhaqdhaqaaq ka sameeyaan deegaano u dhow degmada janaale oo ay kusoo duuleen bukaanada ku jira cisbitaalada magaalada wajaar ee dhulka n f d ayaa ka cabanaya dayacaad kaga timid dhanka maamulka ay kenyaatigu dhisteen bukaanada ayaa sheegay in lagu sameeyey dayacaad daran iyagoona korontada laga jarto xiliyada ay howsha caafimaadka ah u socoto waxayna arrintan ku eedeeyeen dhanka maamulka kenyaatigu dhisteen ee magaalada wajeer dadka keliyaha oo laga dhaqaayo aada dulaal badan ugu soo baxay dhibka ugu horreysa horta waa dabla-aan kontarata la-aan waa midda noogu daran oo dhakhtariinta maalinkasta ay la taagan yihiin ayaamihii lagu dhaqaayo waa dabamari intaasoo beriyaha dabamari dad waxaa arkay sideed beri aan la dhaqan sagaal beri aan la dhaqan ayadoo tabcaan la wada keenay tan labaysa jarneeta hata ma laha isbitaalka dabkiisa aada iyo aadaan ugu rafaasan dhakhtariinta xaggoodu naftinkood aad iyo aada tashiish aga jiraa intaasoo beri hadda dad lama dhaqan dhakhtariinta tashiishaa galay ayaga naftinkood maalmaal ay ku jiraan waxay leeyihiin xagga dowladda ay wax ka taban hayaan wax isu imaanaya oo wax ka hadlaayana ma laha dhakhtariinta xaggoodna lama fiirin hay marka aad iyo aadan dhib weyn u qabnaa aad iyo aad aad iyo aad mashiimahan oo dhakhtariintada nalaga hagaajiye maalin kasta buuq jid umaan ku jirnaa un taleefon lagu soo diraa beri wax ku dhaqay malaha dhakhtar baaba jiraba kow dab ma jira saan waayab sheekadaba dhiigga wuu iska istaagaa oo iska xarkagaa waa la daadina isagoo sidan eh mbaa mashiinta nagala siibaa sidiisi waa yaruu ku xarkagaa
sidoo kale mid ka mid ah dadka magaalada oo isna cabashada qayb ka ah ayaa waxa uu sheegay in dayacaad ka timid dhanka maamulka ay kenyaatigu dhisteen ay sababtay in bukaano qaar ay u dhintaan waxaan aad iyo aad uga hadal rabaa korontada wajaar sanad tagay sanad soo laabtay waxaan ku dhib qabnaa korontada wajaar hadda shale taarikh tobaniyo todoba ay ahayd waxaa ku dhintay meeshaan nin hadda ka hore d c ahaani jiro wajaar ka ahaani jira meeshaan ku dhintay wuxuuna u dhintay amar allah laakiin haddii la dadaal lahaa ninkan waxaa laga yaaba inuu dhim inuu dhinteen sababta ninkan u dhintay waxay tahay koronto la-aan shalay ninga korontada mashiinka lagu xiray markii after almost thirty minute ama forty minute korontada way tagtay marka ninka lacala haddii keli laga dhaqi lahay ama haddii la daaweyn lahay ninkan musu dhinteen wax walbana aan ognahay inay amar ilahay ku socdaan markaan cabashada weyn aan leenahay kenyaatiga iyo maamulka ay ka dhisteenba dhulka soomaaliyeed si aadaha ay u gacan bidixeeyaan soomaalida ku nool dhulkaas inta badanna waxaa danaha iyo dhibaatooyinka haysata soomaalidaas laga hormariyaa kenyaatiga kiristanka ah ee ku sugan dhulkaas mid ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa ka digay in la xiro masaajidda xilli cudurka korona dartiisa loo xiray masaajid badan maxamed daahir calasow ayaa inoo faahfaahinayaa cudurka corona oo si deg deg ah ku fiday ayaa dunida ku dilay in ka badan toban kun oo ruux waxaana la isdaran haatan kumanaan kale meelaha cudurka sida weyn uu ugu fiday waxaa ka mid ah shiinaha qaaradda yurub sbain koonfurta kuuriya ameerika iyo iiraan si isku mid ah cudurkan waxaa cabsi badan kaga muujiyey madaxda iyo dadka kufaarta ah oo dhan ah iyo xukaamta dabadhilifyada ah ee ku dulhabsaday adduunyada islaamka kuwaasi oo qaarkood albaabada isugu dhuftay masaajidda iyagoo sheegaya in cudurka uu ku fidi karayo dadka gudanaya waajibaadka allah ee salaadaha ku oogaya masaajidda dad sheegtay inay yihiin muslimiin iyo culummo ayaa fadwoonaya in masaajidda la xiro iyagoo qaar ka mida lagu arkayo inay ku fadhidirinayaan goobaha lagu kulmo sida suuqyada sheekh xasaan xuseen aadam oo ka mid a culimmada diinta islaamka ee ku nool dalka kenya ayaa arrinkan ka hadlay waxaana shiikha uu ka digay in la xiro masaajidda sheikha ayaa soo qaadanayay nas qur'aan ah oo diidaya in la xiro masaajidda hadday dadka qaarkood ku degdegaan masaajidda xidhiddooda nas qur'aana ka yaalla hawsha ayada ah waman adlamu miman manaca masaajid allaahi an yudkara fiiha smu wasacaa fii kharaabiha aayaddu qisa goonay ku soo degtay ahlucilmi waxay leeyihiin walcibratu ayadda hoosteeday ka leeyihin ma aha kutub اlusuul walcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi الsabab ruux walba oo masjid xidha oo diida in lagu tukoodo ilaahay lagu xuso lagu quraan akhristo lagu cibaadaysto iyo aayaddu qabanaysaa qurtubi muxuu yidhi fatacطilu اlmasaajidi can الsalaaة waidhaari shacaa'ir اlislaami fiiha kharaabun laha in masaajidda la xidho salaada in lagu tukado la diido ama in ilaahay lagu xuso oo shacayrta laga muujiyo in la diido waa kharaabun laha kharaabku cinda ahlicilmi waa laba qaybood in masjidkiiba la dumiyo iyo in loo diido wixii loogu talagala in lagu qabsado maxaa loo dhisay cibaado in lagu cibaadaysan waayo in qur-aanka lagu akhrisan waayo lagu tukado ilaahay lagu xuso diinka lagu barto masaajidunu soomaaliya yaysan noqonin masaajidda hindida yan south africa iyo ku arkay meelahan meelahan waa maray qarrab qarrab inta la tukan bufura la taagan yahay hawlaha iska ilaaliya bidaari sidiq bay kugu gashaa masaajidda yaan lagu qamaman xidhidooda ha laga fiirsado dhib hadduu yimid dhib hadduu yimid aan dhib haddii la sheegay horta ha loobsado dhib ma jiraa mise ma jiro masaajidda yaan lagu midi raacinin masaajidda midiraacinta ka daaya wanaaggaa layskaga daydaa xumaha layskagama daydo jaamimaskaa la xidhay jaamimasku maxaa kaa gala adugu haddii cudurka corona looga baqo masaajidda maxaa laga doonayaa dadka muslimiinta si gaar ah kuwa ku nool gudaha kenya dhib hadduu jiro oo xataa yimaado bahalka asaga ah haddaad wadaada tihiin ood komitii tihiin oo soomaali tihiin oo muslimiinta waxaa layga rabaa inaad tidhaahdaan masaajiddu way noo furaanya beyt cibaada lama xidhahayee waxaad noo keentaan qalabkii aan ruux walba uga jeega kaga qaban lahayn dhiid wuu qabaa noqo inaad ifaataan baan rabaa degdegiinna waa dareensaday maxaa yeele masjidka waa aragteenoo hal baateel baa loo soo galaa mid mid baa loo soo galaa soo saa ma aha iridkaa hadduu sheekh axmed istaajiyo hal wiil iridkaana uu istaajiyo hal wiil oo baalkii dhiiddaa haysta hii kulli dad caafimaad qaba inoogu tukan masaajidkuna waa furraan wayna badbaadahayaan hadhowna nabad baa lagu bixi hadhow markaan baxayna waan deednaa ama daniha ina cayliso ama shaydaan ha ina dhurbaaxee soo gelidda midmid baa loo soo galaa waa la kontarooli karaa haddoo soomaalida mufsaadka la soo gelayo in alaab faraha lasu marinayo dhiidda umaa noo dhiman qalabkaas dowladdu ha keento maxaa masaajidda loogu qamaamaya imaamka maanta nin baa u yimid lirajiif baan ahayoo masaajid muxuu furan yahay jumcada dadkan badan muxuu yahay suwaqi baa furan suwaqi baa furane maxaa jiif masaajidkana ka khuseeya basaskii baa shaqaynaya kiyosihii baa furan baararka khamradaa furan wax walbaa furan masaajid wuxuu ihi ninkii soomaaliyeed anigu heella buu ihi dareen baa iga galay maxaa jira habeenun baa la tumaa dharaar barqina maa la tuma buu hadday kumantaa masaajidda maxaa lagu soo qaman wadaaddow idinkuna u horboodaysaan masaajiddan waa inay furaato caafimaadkeeda ee daryeelka lagu dadaalo halkaas la istaago wixii loo baahanaa in isku daaweyn lahayn laisku kontarooli ha la keeno beydka ilaah waa inuu furaado sheekh xasaan intii uu ku guda jiray kelimadan waxa uu ifriyey ujeedo iyo dana ka dambeeya xiritaanka masaajidda masaajidda iyo buyuudda ilaahay horaan bay gaalo u marmarxuunsanayd haddaad hadda ku boobtaan qufulka masaajidda berri waxaa la dhihi hee ey baa meelaha soo gala masaajidka xidha ninka walba aarya qaba oo khatara yimida ha la xidho xoogow masjidku baryahan nadaafadu saxmee ha la xidho masaajidda xidhidoodu waa inaad ka dagaalantaan mustaqbalka dambe cigaalshaada muxuu yidhi isagoo jiifay subxaanyasin ka martay markuu ha dhow toosiibi wuxuu arkay raadkii ba waxaan muxuu ahaa xaali markaad jiiftay iyo subxaanyo ku marto wayna tagtay oohinbu isla rogay jimraad waxaan maxaa kugu dhacay baasha tagtayba kuma cuninbe kumana qaniinine waxaan ka baqayaabun mustaqbal sankaygu inuu noqdo halaqya mareen dareenkan hadda socda waxaan ka baqayaa masaajiddu inay eersato qufulka haddaad kula ordaysaa kaniisad usbuuci maalin la furi jiray oo dad maladiigale tegi jiray masaajid loogama qiyaas qaadan karo buyuudda ilaahay waa inay furaato 24 saaca ma dhicin in la xiro masaajidda oo ah guryaha allah oo dadka muslimiinta allah rumaysan ay ku gutaan waajibaadka salaadaha ee dul saaran aqoon-yahan ayaa ka hadlay halka ay ku wajahan yihiin ciidamo etoobiyaan ah oo ka soo tallaabay jigjiga iyo sida jawaasiista etoobiya iyo kenya uga dhex milmeen iyo sida jawaasiista etoobiya iyo kenya ugu dhex milmeen dowladda federaalka maxamed ciise cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya
cali xirsi oo ka mid ah aqoon-yahaanada soomaalida ah ee ku nool dalka dibaddiisa ayaa si qota dheer ah kaga hadlay faragelinta dowladda etoobiya iyo kenya ku hayaan dalka soomaaliya wuxuu sheegay in madaxdii isbeddeshay ee etoobiya dhammaantood isku aragti ka ahaayeen inaysan jirin dal soomaaliyeed balse ay jirto ummad soomaaliyeed oo qayb ka ahayd qoomiyadda etoobiya cali xirsi ayaa ku nuuxnuuxsaday in etoobiya burburkii kadib ay soomaaliya ku lahayd dabadhalifyo u shaqeeya heer haatan ay dowladda etoobiya iyo tan kenya maamulada soomaaliya ka jira ku dhex leeyihiin jawaasiis ka shaqeeya danahooda waxay sirdoon tiro badan bay dhulka ku soo daysay sirdoonkaas oo soomaali iyo etoobiyaanba leh sirdoonkaas oo qolo kasta leh qabiil walba leh degmo walba jooga deegaan kasta jooga tuulo walba ka shaqeeya maamul goboleed walba jooga ilaa ay markii dambe heer ah ay gaartay inay madaxda sarsare iyo xildhibaannada iyo wasiirrada iyo la teliyaashoodu ay intuba u noqdaan sirdoon ayagoo meeshii soomaaliya laga xukumaaya jooga waxaad ogtihiin hadda inaan la qarsan hebel etoobiya u shaqeeya waa nin wasiira hebel etoobiya u shaqeeya waa nin sarkaala oo ciidammada ku jira hebel etoobiya u shaqeeya oo waa nin maxaa la yidhaahdaa agaasimo ah oo ka shaqeeya dawladda iyo xafiisyada dawladda ka shaqeeya waxay gaartay etoobiya inay xildhibaannada soo xulato oo maamul goboleedyada ay ka soo xulato oo ay lacag siiso oo ay ama maamulada dawladada ay maaragtay ka dhex qalqaaliso in dad ayadu ay wadato lasoo doorto oo halkaasna ay ka doortaan madax ay ayagu ay rabaan ay ka soo doortaan waxaad og tihiin wasiirro badan oo u shaqeeya kenya iyo etoobiya u shaqeeya waxaad og tihiin maalin dhaweed nin la waraystay oo kenyaan ah oo videogiisa aniga haddaan hayo inuu yidhi sagaashan iyo lix xildhibaan ayaan ku leennahay baarlamaanka soomaaliya haddaan naha dawladda kenya oo annagana taageersan waa sagaashan iyo lix jaajuus oo baarlamaanka soomaaliya ugu jirta weeye wasiirrada iska daa ninka sirdoonka soomaaliya haysta baasboor kenyaan oo haystaa oo ninka la yidhaahdaa fahad yaasiin baasboor kenyaan oo haystaa aqoon-yahaan cali xirsi dadka uu carabka ku dhuftay ee jawaasiista u ah etoobiya waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dowladda waxaad arki doontaan hadda oo aad arkaysaan oo wasiirro iyo ra'iisul wasaareyaal oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahad guuleed inuu nin etoobiyaana yahay oo dhalashada etoobiya haysta oo diri dhaba ku dhashay oo etoobiya wax ku bartay oo jaamacad etoobiya oga baxay oo maamulladii soomaaliya etoobiya ka soo shaqeeyey in xeer ilaaliyaheennii axmed daahir uu ka ahaan jiray xeer ilaalin iyo qareen iyo maxkamadaha etoobiya ee kilinkii shanaad ninka la yidhaahdo uu ka shaqayn jiray cabdi iley ciidamo etoobiyaan ah oo wata dabaabaad ayaa ka soo gudbay jigjiga askartan halkay ku wajahan yihiin waa kan cali xirsi oo arrimaha ka hadlay xalay waxaa ka soo gudbay ciidamo etoobiyaan ah oo taangiye iyo baawuur wata oo baawuurta lagu soo buufiyey african union oo amisom dharkeedii loo soo geliyey oo taangiyaha oo etoobiyaana ayaa ka soo gudba jigjiga waxayna ku soo wajahan yihiin dhulka gelmudug ayay ku soo wajahan yihiin magaalada dhuusamareeb horeyna waxaa u joogay ciidamo dhowr boqolah oo sahan iyo saraakiil iyo sirdoonba ugu u badnaa qaar african unionka u rajistaraysan iyo qaar aan u rajistaraysnayn waxay ciidamadaas ku soo wajahan yihiin saldhigga ugu weyn ay ka dhiganayaan magaalada dhuusamareeb waxayna u soo socdaan ilaa iyo magaalada gaalkacyo oo ay doonayaan in ayroboorka gaalkacyo ay qabsadaan nabadii nool marka waxay diyaarsadeen in ay dhulkaas qabsadaan magaalada gaalkacyana ay qabsadaan dhuusamareeb ay qabsadaan ilaa hobyo la tago ilaa cardheere la tago ayadoo lagu marmarsiyoonaya shabaab baa lala diriraayaa laakiin qorshaha iyo ujeeddadu ay tahay in dhulkaas iyo ilaa iyo dekedda hobyo gacanta loo geliyo etoobiya ilaa iyo dekedda hobyo gacanta loo geliyo si kastaba ha ahaatee madaxweynaha dowladda ayaa etoobiya u saxiixay afar dekadood waxaana ka mid ah dekadda hobyo etoobiya oo aanan lahayn bad ayaa dib boorka kaga jaftay ciidamadeeda badda iyadoo u soo hanqaltaagaysa badda soomaaliya halka warka subaxaad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dowladda federaalka ayaa diiday in la booqdo maxaabiista ku xidhan xabsiyada ay gacanta ku hayso cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa inoo faahfaahinayaa iyadoo caalamku uu qalqal ku hayo cudurka korona dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdishona ay doonayso inay cudurkaasi shisheeyaha dhaqaale uga raadsato ayay waxay qaaday tillaabooyin dhowr ah dhowaan waxaa la joojiyey waxbarashada hadday tahay jaamacadaha iyo haddii ay tahay iskuullada intaba iminka maamulka dowladda federaalka waxa uu sheegayaa inaan lasoo booqan karin dadka ay xabsiyada ku hayaan kuwaas oo awalba asbuucii hal maalin uun qaarkood ehelkoodu soo booqan jireen taliyaha ciidanka xabsiyada ayaa sheegay in lagu amray in go'aankaas uu ku dhawaaqo dalka wuxuu diyaar u yahay ka hortag cudurkan aafada adduunyada daafaheeda lagu sheegaayo meelo badanna laga sheegay in ka hortag lagu sameeyey ay dowladda iyo dalka iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ay diyaar u tahay macnaa maanta loo taagan yahay in ka hortag lagu sameeyo maalintii shalay ahayd waxaa amar nala siiyey nagula siiyey in aan joojinno booqashada maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe iyo s s b c labada xabsi oo muqdisho hadda maanta maxaabiista lagu hayo labadaba in booqashada laga joojiyo iriddana ay fadhiistaan caafimaadka wasaaradda caafimaadkuna ay dad keento iridda ayaga laga gelaayana la fadhiisto cid kasta oo askariga meesha ka shaqeeya waardiyahana ha noqdo oo meesha gelaysana in la baaro caafimaadkaana baaraaya waxa amarka nagula siiyey waa midda ayada muddo laba usbuuca oo loo qabtay macnaha ka hortagga dalka waxaa la sheegayo jirada in labadaa usbuuc la joojiyo waa afar maalmood oo booqasho ah
taasuna diyaar baan u nahay waanu qaadanay amarkaas ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa horey waxa uu sheegay in caalamka ay ka dalbanayaan in dhaqaale ay la soo gaaraan si ay uga hortagaan cudurka korona dowladda federaalk ayaa waxa ay sheegtay in garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho qof sida fayruska korona laakiinse qofkaas jirkiis uun uu ku jiro ee uusan bukin amaba cudurku soo ridan sidaasi oo ay tahay af labadii ayay yeeraysaa waxayna sheegaysaa in loo baahan yahay in dhaqaale lala soo gaaro inkastoo shacabka culays weyn la saaray oo waxbarashadii laga hor joogsaday maxaabiistiina loo sheegay inaan lasoo booqan karin haddana waxaa xusid mudan inay furan yihiin goobaha fisqiga iyo fasaadka sida hoteello lagu sameeya waxyaabaan allaah raalli ka ahayn iyo xeebta liido halkaas oo iyaduna hoteellada ka sii daran warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan oo inaga intaa